gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda mudane maxamed cabdulaahi salaad ayaa maanta xafiiska n c r i ku qaabilay madaxa hay-adda i o m ee soomaaliya mudane manuel marcus iyo ku-xigeenkiisa marwo murima kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada hay-adood iyo sidii loo mideyn lahaa dadaalada lagu yaraynayo waxyaabaha abuura barakaca iyo tahriibka sida colaadaha isbeddelka cimilada iyo saboolnimada gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa madaxda i o m waxa uu ku ammaanay doorka ay ka qaadanayaan garab istaagga dadka soomaaliyeed ee danyarta ah iyo qaxootiga ku sugan gudaha dalkeenna hay-adda i o m iyo sidoo kale guddoonka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka dalkeenna ayaa iska kaashanaya sidii barakacayaasha loogu heli lahaa guryo ay degaan iyo sidoo kale sidii dib loogu celin lahaa goobihii ay kasoo barakaceen